bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door karoorna waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay wafdi ka socda dalka suudaan golaha wasiirada maamulka hirshabeelle oo ka shiray howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda maamulka deegaankaasi madaxweyne siciid dani oo dadka deegaanada puntland ugu baaqay inay u diyaargaroobaan doorashooyinka golayaasha deegaanada xafiiska fayadhoorka iyo badqabka badeecadaha oo laga hirgeliyay degada muqdisho faahfaahino kasoo baxaya wiilal dhallinyaro ah ku geeriyooda badda berbera kadib markii ay laqday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucud ee somalilan faysal cali waraabe oo ku hanjabay inuu safar ku imaan doono magaalada muqdisho wararka dibadda aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa qayb ka noqon doonaa safiirka turkiga u jooga dalka suudaan oo iskuday dil ka badbaaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shanaad ee may sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa waxaana idiin soo jeedinaya anigoo cali aadan axmed markaana kusoo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka waxa oo madaxtooyada uun markaasi ku qaabilay wafdi ka socda dalka suudaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi waxa uu madaxtooyada dalka soomaaliya ku qaabilay wafdigan ka socda dalka suudaan madaxweynaha ayaa waxa uu markaasi la kulmay ergey ka socda golaha sare ee dalka suudaan danjire dafcalla alxaaji cali ayaa la wadaagay sida dowladda federaalk soomaaliya ay uga walaacsan tahay iskahorimaadka hubeysan ee ka socda dalkaasi madaxweynaha ayaa tilmaamay in xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal markaasi waxa uuna ku celiyey baaqii dowladda federaalk soomaaliya ee ku wajahnaa dhammaan walaalaha suudaan inay joojiyaan dagaalka fursadna ay siiyaan wadaxaajoodka iyo xalka nabadda sidoo kale madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa dowlada federaal markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u garab taagan yihiin nabadda midnimada iyo hay-adaha dastuuriga ah ee dalka suudaan waxa uuna xaqiijiyey in codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee igad midooda afrika hay-adaha qaramada midoobay ay u garab istaagayso dowladda dowladnimada iyo xasiloonida dalkaasi suudaan dhankiisa ergeyga ayaa ugu mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud baaqa iyo markaasi soo dhoweynta oo ugu sameeyey madaxtooyada qaranka isagoo markaasi ka mahad celiyey soo dhoweynta ballaaran ee loogu sameeyey markaasi madaxtooyada waxa uuna markaasi tilmaamay in ay ku faraxsan yihiin garab istaaga dowladda federaalk soomaaliya ee u muujineyso dowladda suudaan dhanka kalena markaan haddii aan eego madaxweynaha dowladda madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa xalay waxa uu shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada hirshabeelle shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay amniga howlgallada al-shabaab looga xoreynayo deegaanada hirshabeelle xoreynta fataha markaasi maareynta fatahaadaha webiga shabeelle warbixinta barnaamijka xasilinta iyo heerarka ay marayaan barnaamijka kasoo kabashada xasaradaha iyo qorshayaasha caafimaadka ee hirshabeelle gaar ahaan cisbitaalka jowhar wasiirka amniga gudaha ayaa golaha uga warbixiyey amniga guud ee hirshabeelle guulaha laga soo gaaray dagaalada al-shabaab iyo diyaargarowga loogu jiro wejiga labaad ee howlgallada markaasi dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab wasiirka amniga gudaha wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ayaa golaha wasiirada la wadaagay halka uu marayo barnaamijka xasilinta oo laga fulinayo deegaanada laga xoreeyey kooxda al-shabaab si loo markaasi helo adeegyada muhiimka u ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa isna ka warbixiyey halka ay marayaan shaqaaleysiinta macalimiinta isagoo xusay inay gebagabo mareyso imtixaankii lagu qaadaya afar boqol oo macalimiina wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo markaasi gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa golaha la wadaagay xaaladda isbitaalka jowhar madaxweynaha ayaan u mahad celiyey golaha isagoo faray inay dardargeliyaan shaqooyinka horyaala dhanka kale markaan haddii aan eego madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa dadka deegaanada maamulka puntland ugu baaqay inay u diyaargaroobaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee markaasi goordhow ka bilaaban doona maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo safar dhulka ku tegay deegaano ka mid ah markaasi maamulka puntland ayaa dadka markaasi la hadlay isagoo ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashooyinka golayaasha deegaanka codsiyadii kala duwanaa iyo ballanqaadyadii aan ballan qaaday inaan degsiimadan imaado inuu ilaahay ii xaqiijiyey oo maanta aan joogo mar aan la kulmay waxgaradka degaankan oo siyaasi cabdisalaad uu hogaaminayo waxaan ballan qaaday inaan cawruus iyo halka imaan doono waxaa kaloo i soo gaaray fariinta saacid waxaa i soo gaaraysay mar walba degaankan hawdka inaan mar uun tago waxaas ilaahay mahadii noqotay iyadoo barwaaqo ah oo qurxoon inaan isu nimaanno waa ku faraxsanahay arrintaas socodkayga laba arrimood buu isugu jiraa midi waa ballanqaadkii hore ee dowladnimo iyo madaxweynenimo inaan degaankan soo arko baahiyihiisa arko ka jawaabno dadka u dhowaanno taladooda ogaanno socodka labaadna waxa weeye inaan gabadhiinna xaawadho bad inii codsado inaad codka siisaan waa labo ujeedo oo haddana isku mid ah marka waa nasiib qof inaad soo heshid laba arrimood oo mar iskugu kaafula runtii dardaaran badan iyo wada hadal hoose mas-uuliyiinta iyo odayaashu waa yeelan doonnaa laakiin waxaa igu filan idinkana inugu filan inaan maanta halka wada joogno oo aan cidinoo kala turjumayn oo baaxadda dhulka iyo dadka iyo horumarka ka jira iyo baahida ka jirta intaba inaan indhahayga ku arko waxay geysiinaysaa wax ka duwan wixii horeo lai sheegayay sidaan u haystay wax badan baa dhiman laakiin baahida u weyn oo hawd qabto waa dhinaca waddada oo aan maanta dhagax dhignay oo aan rajaynayno ilaahay inuu nagu guuleeyo in waddooyin ka qayb qaata horumarka degaanadan baaxadda weyn oo dalsanka ah oo dadku uu runtii meelaha uu dadku ku tarmo ah oo u baahan in loo soo dhoweeyo adeegyada mudan in ay bini aadamku noloshooda ku maareeyaan inaan ka shaqayno haddii ilaahay idmo xaqiiqda meelo badan baan mari jirnay tuulaa la tegayaa marka la yidhaahdo suurad baa noo muuqanaysa laakiin degaanadan maanta soo marnay tuulooyin hadda laguma tilmaami karo wixii ay mudnaayeenna weli laguma tilmaamin marka waa dhul aada u magaalooyin aada u waaweyn oo runtii dad ballaaran leh oo fasilitigii loo baahnaa ee magaalo lahaan lahayd ay leedahay waa meelo si sahana loo degay ma aha meelaha laamiyada iska teedsan oo meelaha qaarkoodoo dadku iska dego oo sababaha kale u dego ama canateelka u dego halka waa degaan rasmi ah oo noloshii degaan u baahnaa leh tuulooyin badanoo waxaa jira inay dad ku noolaadaan ay adag tahay laakiin tan in lagu noolaado waxaa keenay waa meel istraatiijiya oo sahan lagu degay ee aan la iska degin intii burburka meelihii la degay meelo ku habboonaadana waa jiraan meelo badan oo aanan ku habboonayn in la dego oo culays dowladda ku soo kordhiya keliya si baahiyo looga jawaabo waa jira marka runtii degaankan il gaara ayuu leeyahay arrintan ku saabsan doorashada qofka iyo codka ah waxa ugu weyn oo saldhiggeedu uu yahay in maamulka loo daadejiyo dadka taladana ay iyagu yeeshaan waxaa marka doorashadani dhammaata dhici doonta in adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo waxyaabaha kale la maalaya nabadgelyada ay hoos tegi doonaan maamullada degmada oo ay sahlanaan doonto baahiyihiinna inaad si dhow qof ini matalo oo degaankan ka jira oo qayb ka ah meelaha talada lagu goynayo inuu inoo joogo hadda waxaa adkaanaysa mararka qaarkood in aad gaartaan wasaaradaha oo ay dhici karto qofka wasaaradda jooga ruuxaddiisa inay dhib ku tahay maadaama puntland oo dhan uu mas-uul ka yahay inuu kala xasuusto degsiimada iyo degaanada faraha badan ee puntland leeyihiin laakiin golaha degaanka degmo walba marka uu qofku wax kale looma dirin degaankaasaa loo diray buurtilo looma diraayo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo markaasi dadka deegaanada maamulka puntland ugu baaqayay in ay u diyaargaroobaan doorashada golayaasha deegaanka oo markaasi ka bilaaban doonta puntland markaana haddii aan dhanka kale eegno kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in wadahadaladii soomaaliya iyo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee somalilan ay dub u bilaabanayaan ayuu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabe uu sheegay in xukuumadda hadda jirta ee somalilan ay xaq u lahayn inay wadahadal la gasho cidna waxa uuna ku hanjabay inuu isagu laftiisa muqdisho ka degayo haddii madaxweynaha somalilan uu isku dayo inuu markaasi galo wadahadal aan iyagu lagala tashan faysal cali waraabe ayaa sheegay in markii hore wadahadalada la furayay soomaaliya iyo markaasi saddexda xisbi ay ka heshiiyeen kadibna baarlamaanka loo gudbiyay sidaasna ay maqaam dowladeed ay kula tageen wadahadalka markii aan labada kun labaiyo tobankii wadahadalada la bilaabnay waxay martay habraaca saddexda xisbi ay ku heshiiyeen in arinta la galo kadib baarlamaankana la geeyey baarlamaankuna waa uu markaasi ku saaray qodobkii ahaa in soomaaliya markaasi lala hadalo sidaas ayaana kadib waxaana ku tagnay maqaam qaran oo la isku wada waafaqsan yahay ayuu yiri faysal cali waraabe mar uu ka hadlayay sida ay kusoo bilowdeen wadahadalada soomaaliya iyo somalilan waxa uuna sheegay inaysan jirin wax hoos hoos u dhacay ama hoos u dhacay taas darteed ayuuna ogolaaneyn heshiis aanay wax ka ogeyn xisbiyada kala duwan inay somalilan gasho maantana waxaa weeye ma dhaceyso wadahadal aan soomaaliya iyo somalilan dhex mari kara isagoo intaa ku daray somalilan oo qalalaaso ku jirta mid dagaal oo markaasi iyo mid siyaasadeed madaxweynaha waqtigiisina uu dhammaaday wax aan la ogeynna ma dhici karto ayuu yiri gudoomiye faysal cali waraabe oo saweeyey waxa uu markaasi ku diidayo wadahadal dhex mara soomaaliya iyo somalilan dhanka kale markaan haddii aan eego laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa ku geeriyooday kadib markii ay laqday badda magaalada berbera ay dabaal u tageen sida uu qof goobjoogo ahi uu markaasi sheegay dhalinyarada geeriyootay ayaa waxa ay markaasi ahaayeen ciyaartooy reer gibiley ah oo magaalada burco kasoo tegay kadib markii ay kubad la soo ciyaareen kooxo markaasi reer burca waxay liqday dhalinyaro reer gibileya oo fara badan markaasi ama markaasi halka burca uga yimid dhowr iyo toban ayay ahaayeen intooda badan way liqday qaarkood ayaa iyagu markaasi rafanaya oo naftu hayso ay kasoo baxeen halka labadii ugu dambeysayna ay laqday oo raq iyo ruuxba lagu waayay ciidamada badda somalilan ayaana ku guuleystay inay soo saaraan meydka mid ka mid a wiilasha badda ku dhintay waxayna ku hoolan yihiin markaas u howlgaleen in wiilka kale laga soo saaro guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen raadiya dalsanna waa nageyntaa intaan warkaan warkiisa ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehelyaabaha talalhel